iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee yooxanaa ciise waa la qabtay ciise markuu waxyaalahaas yidhi wuu la baxay xertiisii oo kala gudbay tog kidroon meeshay ku tiil beer uu galay isaga iyo xertiisiiba yuudasna kii gacan geliyey meeshaas wuu garanayey waayo ciise marar badan ayuu meeshaas xertiisii la tegi jiray haddaba yuudas isagoo askar iyo saraakiil ka wada wadaaddadii sare iyo farrisiintii ayuu meeshaas la yimid laambado iyo siraado iyo hub sidaa daraaddeed ciise isagoo og waxa ku dhici doona oo dhan ayuu baxay oo ku yidhi iyaga kumaad doondoonaysaan waxay ugu jawaabeen ciisihii reer naasareed markaasaa ciise wuxuu ku yidhi isagii baan ahay waxaana iyaga la taagnaa yuudas kii gacan geliyey sidaa daraaddeed ciise markuu ku yidhi isagii baan ahay dib bay u socdeen oo dhulkay ku dhaceen mar kale haddaba ayuu weyddiiyey oo ku yidhi kumaad doondoonaysaan oo waxay ku yidhaahdeen ciisihii reer naasareed ciise ayaa ugu jawaabay waan idin sheegay inaan isagii ahay haddaba haddaad i doonaysaan kuwan iska daaya ha tageene wuxuu saas u yidhi inuu dhammaado hadalkii uu ku hadlay oo ahaa kuwii aad i siisay midkoodna ma lumin simon butros haddaba isagoo seef haysta ayuu soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo ka gooyey dhegta midigta addoonkii magiciisu wuxuu ahaa maalkos sidaa daraaddeed ciise wuxuu butros ku yidhi seefta galkeeda ku celi koobka aabbuhu i siiyey miyaanan cabbayn haddaba askartii iyo ninkii u sarreeyey iyo saraakiishii yuhuudda ayaa ciise qabtay markaasay xirxidheen oo markii hore waxay u geeyeen anas waayo wuxuu ahaa soddogii kayafas oo ahaa wadaadkii sare sannadaas kayafas wuxuu ahaa kii kula teliyey yuhuudda inay u roon tahay in nin keliyahu dadka u dhinto butros baa dafiray ciise wadaadkii sarena wax buu ciise weyddiiyey waxaa ciise daba socday simon butros iyo mid kale oo xer ah ninkaas xerta ahaa wadaadka sare waa garanayey wuuna la galay ciise barxadda wadaadkii sare butrose wuxuu taagnaa albaabka agtiisa oo dibadda ah sidaa daraaddeed kii kale oo xerta ahaa oo wadaadka sare garanayey ayaa dibadda u soo baxay oo la hadlay tii albaabka ilaalinaysay oo butros ayuu soo geliyey gabadhii albaabka ilaalinaysay waxay butros ku tidhi adiguna ma waxaad tahay mid ka mid ah ninkan xertiisa wuxuu ku yidhi ma ihi markaasaa waxaa taagnaayeen addoommadii iyo saraakiishii oo dab dhuxul ah sameeyey maxaa yeelay dhaxan bay ahayd wayna kulaalayeen butrosna wuu la joogay isagoo taagan oo dabka kulaalaya haddaba wadaadkii sare wuxuu ciise wax ka weyddiiyey xertiisii iyo waxbariddiisii ciise ayaa ugu jawaabay bayaan baan dunida ula hadlay oo weligay wax baan ku bari jiray sunagogyada iyo macbudka meesha ay yuhuudda oo dhammi isugu timaado oo waxba si qarsoon uma odhan jirin maxaad ii weydinaysaa weydii kuwa maqlay waxaan kula hadlay bal eeg kuwaasaa og waxaan idhiye markuu sidaas yidhi saraakiishii midkood oo ag taagnaa ayaa ciise dharbaaxay isagoo leh ma saasaad ugu jawaabaysaa wadaadka sare ciise ayaa ugu jawaabay haddii aan si xun u hadlay xumaanta ka marag fur haddaan si wanaagsan u hadlayse maxaad ii dharbaaxaysaa annas haddaba wuxuu isagoo xidhxidhan u diray kayafas oo ahaa wadaadka sare simon butros ayaa taagnaa oo dabka kulaalayey haddaba waxay ku yidhaahdeen adiguna ma waxaad tahay xertiisii midkood markaasuu inkiray oo yidhi ma ahi addoommadii wadaadka sare midkood oo qaraabo ay ahaayeen kii butros uu dhegta ka gooyey wuxuu yidhi miyaanan beerta kugula arkin isaga haddaba butros mar kale ayuu inkiray oo markiiba diiqii baaciyey ciise wuxuu hor taagnaa bilaatos oo ahaa taliyihii reer rooma haddaba ciise ayay ka kaxeeyeen kayafas ilaa guriga taliyaha waxay ahayd aroortii hore oo iyagu ma ay gelin guriga taliyaha si aanay u nijaasoobin laakiinse inay cashadii iidda kormaridda wax ka cunaan bilaatos haddaba ayaa u soo baxay iyagii oo ku yidhi maxaad ku ashtakaynaysaan ninkan way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen ninkanu haddaannu ahayn xumaanfale kuma aannu soo gacan gelinneen haddaba bilaatos wuxuu ku yidhi idinku qaata oo sharcigiinna ku xukuma yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen xalaal nooma aha inaannu nin dillo inuu ahaado hadalkii ciise ku hadlay kolkuu sheegay siduu u dhiman doono bilaatos haddaba guriga taliyaha ayuu mar kale galay oo ciise u yeedhay oo wuxuu ku yidhi adiguma waxaad tahay boqorka yuhuudda ciise ayaa ugu jawaabay ma adaa iska odhanaya waxaas mise kuwo kalaa iiga kaa sheegay bilaatos ayaa ugu jawaabay ma yuhuudi baan ahay quruuntaadii iyo wadaaddadii sare ayaa ii soo kaa gacangeliyeye maxaad samaysay ciise ayaa ugu jawaabay boqortooyadaydu tan dunidan ma aha haddii boqortooyadaydu tan dunidan tahay mididinyadaydu waa ii diriiri lahaayeen inaan yuhuudda la ii gacan gelin iminkase boqortooyadaydu tan halkan ma aha sidaa daraaddeed bilaatos ayaa ku yidhi haddaba ma boqor baad tahay ciise ayaa ugu jawaabay waad tidhaahdaa inaan boqor ahay taas ayaan u dhashay oo taas ayaan dunida u imid inaan marag u furo runta mid kasta oo kan runta ah wuu maqlaa codkayga bilaatos ayaa ku yidhi waa maxay runtu oo markuu sidaa ku yidhi mar kale ayuu yuhuudda u baxay oo ku yidhi eedna isagii kuma aan helin laakiin waxaad leedihiin caado inaan mid idin sii daayo iidda kormaridda haddaba ma doonaysaan inaan idin sii daayo boqorkii yuhuudda kolkaasay dhammaan mar kale qayliyeen iyagoo leh ninkan ma aha laakiin barabbas barabbas wuxuu ahaa wax dhece